haweenkii da-da yar ee ku nool deegaanada puntland ayaa ah kuwa si weyn uga qayb qaadanaya ganacsiga deegaanadaasi taasi oo u noqotay fursado ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo waxyaabaha ku dhiirigeliyey inay ku biiraan suuqyada ganacsiga iyo sidoo kale sida ay noloshooda uga dabaraan ganacsiyadaasi ganacsiyada ay haweenkaasi hirgeliyeen ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya yaraynta tacadiyada ay kala kulmaan haweenku goobaha shaqada hooyada waxay dhimatay afar sano ka hor ayadaana ku tiirsaneen oo garab noo ahayd oo noo shaqayn jirtay oo ganacsiga ka shaqayn jirtay hooyaday markay dhimatay waxaan noqonay beylaha oo mataqaanayay waxaa nagu soo baxay booskii hooyaday ay ku jirtay ayaa meeshii ka baxay kastoo aabahay uu noo joogo halkaa waxaa iga soo baxday ama la imaaday fikradda ah ganacsiga ama halabuurka halkaas ayaan kala imaaday si aysan gabdhahaygu beritu aysan u noqonan beylah oo iyaguna ay iga ganacsigu wuxuu nolosheeda uu ka bedelay anigu markii hore waxaan ku shaqayn jiray saxaafadda ilaa iyo haddana aan ku dhex jiraa ganacsigu markii aan soo galay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya hadda waxaa noqday qof nolosheedii iyo nolosha ubadkeeda iyo nolosha faamilkeedaba kafaalo qaaday oo mataqaanaayey wax walba oo soo wajaha maanta dabiri karta marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu ganacsiga ha galaan oo ha ka faa'iidaystaan oo ha u samraan waxaad aragtaan inuu aad u soo badanayo gabdhaha yaryar oo dhallinyarada ah jaamacadaha ka baxay carwooyinka samaysanaya dharka gadaya onlineka leh saaloonada samaysanaya shirkada yaryar lacaga yarar isku darsadeen maaragtay ku ganacsanaya qaar trading online ah wax ku kala gadaya taas waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan waxay wax ka badashay sheekadii ahayd maaragta inay ku tiirsanaadaan mar walba inay shaqo markay jaacad ka soo baxaan horey ka raadiyaan ay xafiis ka fadhiistaan waxayna kalifi doonaa taatani in gabdhahaasi ay helaan fursad ay uga faa'iidaysan karaan inay sayfin fiican samaystaan hadhowna iyada loo baahdo qaabkii dhaqanka iyo tradishinkii oo raggu mari jiray oo lacagaha odayaasha dhaqanka lagu arqin jireen iyagu dhinacooda ka soo galaan marka waxaan isleeyahay fursadaasaa hadda aad u soo badanaysa waana fursad runtii aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa ahmiyad bay siin doontaa gabdhaha reer puntland iyo gabdhaha soomaaliyeed waxayna tusi doontaa inay ayaga isku tiirsanaadaan in naftooda aan looga faa'iidaysan duruuf aan looga faa'iidaysan akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii wanaagsanaana ay ku dheganaadaan islamar ahaantaasna iyaga isku tiirsanaadaan